haatan ku soo dhowaada caweyska washington iyo caasha ibraahim aadan
mar kale barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa mid ka mid ah labada gabdhood ee uu dhalay madaxweyne barack obama oo shaqo tagtay haba shaqo tagtee talow shaqadaasi waa mid noocee ah inta madaxiinna ku soo dhacday oo dhan waxaa laga yaabaa inaanay toona ahayn goordhow ayaad maqli doontaan waxaan kaloo idiin hayaa dhegaysta muddo dheer ku xirnayd barnaamijkan caweyska washington oo caawa la wadaagaysa maanse jacayl oo dhaba afkan ereyga diriirta iyo dacarta aan odhan sida malabka dooxaan waa kan sama duduucshee alla kugu dakrinayaa diinta waad u diran tahay waalidkaana kuma duro degdeg kuma astaan lihid anna ima dagaashide ducaqaba yar baad tahay sidoo kale qaybtii fanaanka iyo sugaanta kama tegin barnaamijka dhulkayaga ammaankiisa nimueedu ka ilaali allahayow dhulkayaga abuurkiisa inin qaadha ka ilaali islaam soocan baanahay ebo allahayow adiguna na taageer ilaahu waa fanaanka faarax siidow faarax oan caawa qayb labaad uguna dambaysa idinkaga hayo waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabay laki aadan yuusuf oo muddo dheer ku taxnayd barnaamijkan caweyska washington ayaa ugu dambayn jeclaysatay inay barnaamijka wax ku darsato waxa ay laki oo joogta magaalada burco caawa nala wadaagaysaa maanso magaceeda la yidhaahdo dabayl caashaq laki ayaan marka hore weydiiyey maansadan iyo halka ay salka ku hayso asalaamu calaykum horta caasho iyo idaacadaba aad baan salaamayaa maansadan dabayl caashaq waxaan sameeyey wakti kamida waktiyadii waxa la yidhi horta suugaanta madna waxa weeyaan hawli keentay midna waa hiddo keentay midna waxa weeyaan hiba keenta hawli keenta daygay ku jirtaa taasi waa gartay maansadaas waa jacaydaba aniga igu dhacay aan suga ka sameeyey isla maansadaas dhexdeeda ayaad ka arki doontaa marxaladaha jacaylka oo inteeda hore maansada waxa weeyaan macnaha qofkii oan jecelayo hortaagan bay ka hadlaysaa ta labaad oon weliba jacaylka wada wadno taas qaybta dhexe waxay ka hadlaysaa qofkii oo macnaha aan leeyahay ma dhici kartaa inaysan jirinba inaanan jeclayn oon anigu lafteeda uniska kaa jecelahay ta kale waxa weeya waxa ku jira oo kale inaan macnaha marxaladihii ila soo gudboonaaday sidii maogtay taarka dadka adduunka o dhan ay u ogaadeen iyo wixii maogtay igaga soo noqday bulshada maansada dhexdeeda ayaa sharixi doonta erayada ayaa ku jirtaa feelingkayga iyo hadalkayga iyo macnaha dareenkayga oo aan kusoo gudbiye aad baad umahadsan tahay laki dhegeystayaashana waan la wadaagi doonaa tixdaasi dabayl caashaq aad baad umahadsan tahay idan alle adiga mudan olalqaaliya niyaddaa ku doonto qalbigaa ku doorto naftaa kugu dawowdee alla daacadsanida dadaan kuu dul badanoo dadka kaala baxayo kuma diidi karayee horta kuu dirmiya qoortaadan deeqow aada usii durkaysee cirka daca la gaadhaa horta daawashada iyo quruxdaba ku dawna indhahaagan deeqow markay sida dareen kale kuu daawanayaan dadku wada mabsuudaan horta daymo wacana lugahaagan aan dalab iyo debic lahayne digtoonowda qaataa daayin mahadi weeye horta anigu dooksaday afkan ereyga diriirtaa iyo dacarta aan odhan sida malabka doocaan waa kan sama duduucshee alla kugu dakrinayaa diinta waad u diran tahay waalidkaana kuma duro degdeg kuma astaan lihid anna ima dagaashide ducaqaba yar baad tahay daraartan dushaa sare daynadaada wiil yahow diirkaaga haraacsaday sow dabayl jacayl iyo albaab diiran maangelin dabadeedna sowtay darandoori duulaan caashaqan idugashaday qareennada u doodaa saxeex ila duujoogeen sowtay daliil iyo caddayn igala daaleen sowtaan dubaaq iyo daalaa dhacan galay duhur iyo habeen iyo waktin daayinkeennaba aragaaga deeqow allada alla daymaduusuun yaa daqiiqad keenoo dib u celiya maan odhan dabadeedna deeqow deriskii agtaydiyo dadkii igu ag xeeraa dariiqaba haddaan maro xanta ima dugaashaan hadalladay daldalayaan duulduulka ii yimi aan yaro dul joogsado tii waatan dacatee harageeda dugul iyo bustadeeda la saaree malaa cudur dilaayo dadka ay ka qarisiyo waxa helay dibaabado keligeed ku degamee dadow yaan la aagiman ayay igu duqeeyeen ayay igu duqeeyaan ana diifta igu taal kuma diido doodoo ma awoodo digashada inaan erey ku doono dadka uma jawaabee afkaan dadab ku xeeraa carabkaan dul saaraa ilkahayga deeqow aan su-aalo dooro idilaayo deeqow dusha kaaga tuuro damiirkayga amar iyo darbad kulul ku jiide waa tan lay duqeeye dabiib layla waaye dadka igu mashquulee sidan aniga lay dile adna mawdu taalaa darmadiyo sariirtoo ma qabtaa dubaaqada mise waa dushaydiyo degilkayga keliyo anuun baadirdaranoo durba laygu kaafalay habeenkoo dadkii gamay intaa dibadda aado daaradda iyo deyrkii aad ka gudubto degelkada ducaha ma eegtaa dabadeed ma weyda muqayga deeqow mise waa dushaydiyo degelkayga keliyo anuun baadirdaranoo durba laygu kaafalay adigoon dahaal iyo cadho iyo duqayn qabin marmar dumarka qaarkood adigoon danaynayn kolba maydul dhigataa waayadii damiirkiyo qalbigu ma ku doodan mise waa dushaydiyo degelkayga keliyo anuun baadirdaranow durba laygu kaafalay oo mateedka deeqow ma ka diiday duguudko ma ka diiday guudko dooni maayo maa tidhi hurdadana dad jaan iyo duul aanad garanayn intay kugu durduriyeen waatana hasiidiin miyay kugula doodeen mise waa dushaydiyo degelkayga keliyo anuun baadirdaranoo durba laygu kaafalay malaa malaa dakharadaas iyo dar ka darani kuma helin malaa doobirahan iyo dabeel caasha kuma ridin malaa roob dushaad iyo diirkaaga qura hela dadkuna aanu kula qabin kuma daashan deeqow waxba yaanan durino waxba yaan duryaminoo dadka hadal ku daaline aan dooda soo xidho alla daayinkay uun aan dul saarta taladoo rajo khayr leh rajo khayr leh aan diro
waa tahay barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli la socotaan sheekooyinka xiisaha leh aan toddobaadkan idiin hayo waxaa ka mid ah ina obama oo shaqo tagtay hadda ha shaqo tagtee dad badan waxaa laga yaaba inay isweydiiyaan oo gabar uu madaxweyne dhalayna ma inay shaqaysay u baahan tahay oo welibana halkay ka shaqaysaa xiise gaaragti leh aad iyo aad aad iyo aad sheekada ismaaciilooda isha kusii hayay ina obama xaggee u shaqo tagtay maxayse u shaqo tagtay horta maxay u shaqo tagteen ku horreynaa mise xaggee u shaqo tagtay maxay u shaqo tagtay waxay u shaqo tagtay caashay ina obama waxay ku nooshahay aqalka cad ee dalkan maraykanka looga arrimiyo goob ilaalo iyo adeeg nooc weliba ay ka jiraan marka ina obama horta waxay ku nooshahay aqalkii caddaa ee dalkan maraykanka oo adeega iyo waxay u baahatoba lala hereer taagan yahay ooy weliba ku dhex kortay oo ku dhex kortay haye marka xilligan waxaa la barayaa sidii ay bal dad kale iyada ugu shaqayn lahayd sababtoo ah ilmuhu dee ree waddamada reer galbeedka waxaa la baraa marka uu sideed toban jir wixii ka dambeeya nolosha keligii inuu isag maamusho calaashaan waa khibrad kaa maqan baa laleeyahay khibrad kaa ee nolosha soo dhadhami siday u egtahay sida Mar- loo nool yahay marka haatan ina obama haatan hotel yar oo seafoodka ama cuntooyinkan badda lagu iibiyo kala duwan ayay halka kaashiyeerka lacagta hadba qofku markuu cuntada dalbado marka hore waxaad imanaysaa dee dhaqanka waddamadan reer galbeedka waa soo istaagaysaa cuntaad dalbanaysaa cuntada markaad dalbato credit cardkaagiiba dabeedna dhiibaysaa halkaasaad dabeedna lacagta ku bixinaysaa wixii aad cuntay haddaad kaash ku bixinaysna kaashki waa gartay marka waa maqal haye af soomaaliga waa gartay marka halkaasay maqal haye oo kale sida su- sawirada ka muuqata lacagtii bay kala rogaysaa baaqigii bay celinaysaa halkaan saxiix rasiidkii bay soo jaraysaa siidkan soo jar hebel sidan hebel sidan hebel sidan waa gartay marka halkaasay imin ka shaqaysaa wow waa gartay ismaaciilow kolleyba een, haddii aad dalkan oo kale d- caalamkao dhan way ka jirtaa laakiin markaan si gaara maraykanka oo kale usoo qaadano in qof mas-uula caruurtiisa iyo isagaba ay shaqo tagaan mid sahlan ma aha tusaale oo kale hadda ina obama gabar caadiyo maraykana ma aha waa hanti maraykan haddaan si kale u dhigo haye marka inay shaqo tagto maxaa ku baxaya dee waxa cashay dee waa kolba dhinacna dee waxaa la doonaya inantii nolosha inay barato dhinacna waxaa la doonayaa in la ilaaliyo marka iyada waxaa la socda oo ilaalinaya ammaankeeda lix askari oo kuwa sida gaarka madaxweyneyaasha ugu tababara oo ilaalintooda kuwa madaxda loogu talagalay ah waa gartay marka lixdaa askari baa iyada inantiina waxaa loo ogolaanaya inaanay dareemin diiqad iyo ay dee si furan u shaqaysan karto haddana ammaankeediina la ilaaliyo ammaankeedana lixdaa askari ayaa u tababaran inay ilaaliyaan waa garta waxaa laga yaabaa dad badan caweyskan dhagaysanaynay aad u yaaban yihiin anigaas barnaamijka ku jiran ismaaciil waan yaabana waxaan ka Haye.
yaabanahay haddii gabadhii ay shaqo tagtay Hmm.
waa garan karnaa qof ah, maqal haye inta uu ku shaqayn karo lix ilaalo ah oo kuwa madaxda inay ilaaliyaan loo tababarayna inta ku bixi karto waan garan karnaa marka ma shaqaa la tegay mise wax kalaa la aaday horta laba mid baan doonayaa een, tan aad iminkii weydiisay waan usoo noqonayaa laakiin tan horta askartaan u tago askartan maraykanka ee ilaalisa madaxda inta badan waxaa loo tababaraa ammaanka madaxda iyagoo ilaalinaya haddana madaxda inay u ogolaadaan inay u dhaqmaan sii qof caadiya dadku ma dareemaan madaxdii laftigooduna isma dareemayso in la ilaalinayo askar qo- qori weyn taaganoo xaggan u le xaggan ma jirto laakiin deegaan ahaan bay u ilaalinayaan marka qofkii si caadiya isaga dhaqmay isagu isma oga in la ilaalinayo sirtiisi iyo arrimihiisa gaarkaana waa isaga Haw- u gaar yihiin hawlihiisi oo dhan dushaasaa lagala socdaa waa garta marka inantani sidii qof caadiyo soo shaqo tegay uniformkii meeshay soo xidhatay sidii qof caadiyo soo shaqaalahay la mid tahay waa garta marka laakiin deegaan ahaan baa loo ilaalinaya iyada waxaanay kala helayaan iyo hawsha ku baxaysaa iyada waxa loo soo saaray ama ay hobbigeeda usoo baxday waxa weeye in ay barato bal dadka kale in loo adeego oo loo shaqeeyo awal iyadun baa loo shaqayn jiray marka haatan iyadaba adeeg bixinaysa oo dadkii raalli gelinaysa oo raalli ho excuse me ku leh sidee ku caawin karaa sidee baa kuu caawin karaa maxaa kaa dhiman adeeg si wanaagsan ma lagu qabtay marka iyadiiba adeeggii bixinaysa marka weli ma dhacday in dad ay u adeegaysay ay u gartaan inay tahay ina obama qoftan u shaqaynaysaa ee maqalkii fadhida tusaale ahaan mid ka mid a wargeysyadoo kale ayaa wuxuu leeyahay markii ugu horreysay ee aan ogaanay inay inantan halkaa ka shaqayso ayaa waxay arkeen askarta la socota askartii bay garteen inay tahay kuwii sida gaarka ahaa u tababaraa ee secret service maraykanka laga yidhaahda ee madaxda loogu talagalay way sii barbaareen markaas marka unbay tiri fiishii halkaa waxba ku jira waa gartay markaasi halkaas iyagu sheekada kasoo raaceen qolada qolo ka mid a wargeysyada mid ka mid oo wararka qorayay waa gartay marka marka wuxuu yidhi markaasaan u kurgallo markaasaan ogaanay inay inantii madaxweynuhu ay meesha ka Goobta.
shaqaynayso ay adeeg ka bixinayso ismaaciilow een, qoladaa shaqaalaysiisay malaha goobtaasi ganacsiga hadda suuqeeda waa xaami ilan inta rabto inay ina obama oo adeegaysa ay arkaan oo u shaqaynaysa arkaan iyo inta wax iibsanaysaa waa aad bay u kala badan yihiin marka waaba suuqgeyn kale soo ma goobta laftigeeda meel nasasho laysaga yar tago ah sidoo kale goobta waxay iska leeninayeen madaxweynaha baa la sheegay siday wargeysyada qaarkood qoreen ay asxaab ahaayeen oo ay isgaranayaan madaxweynaha ayaa makhaayadda laftigeeda iskale marka goobtan laftigeeda waa goob nasasho laysaga tago dee baddi badda cagaha geli
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan dhegaystayaal idinku hayaa waraysiga fanaanka faarax siidow faarax oo intiinii la socotay barnaamijkan aad toddobaadkii hore qayb ka maqasheen caawana waxaan idiin hayaa qayb labaad uguna dambaysa oo ka mid ah waraysigaasi waxaa fanaanka magaalada muqdisho ku waraystay wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle yuusuf sheekh jiim sheekh moomin waa taqaanaa mayana mase waa maqashay jiif sheekh moomin adeerkiisa yuusuf sheekhaa la dhahay ninkaasa intii aniga gacanfadoodahay oo aan waxaan yani oo sahma aan leeyahay oo yani ashay arkay ayaa wuxuu iisoo iibiyey mandaliino mandaliino ma taqaana mandaliino waxa waaye gitaar oo yar waay inta le dhan ayaa mandaliino la yidhahdaa kaasuu ii keenay waxaa jiri adiga fankaada inuu socdaan arkayaa tanna qaado ku darsuu yiri qaado kii markii aan qabsaday isla markii kabantumooban ku fadhi mandaliinadii kitaar simbili saltumaay kitaarkii simbili saltumoo an gari hees alifoobu markaasaan bilaabay heestii aan hees alif aan ku bilaabay waxay ahayd oo kow aniga aan alifu waxay ahayd hees oo yacni oo yaab leh dadka dhan kuwada qoslinaya yacni mehan aniga kumodaye adna idehwa kamoda mehan aniga kamodaye adna idehwa kamoda naftaydi baan kadhak waaye adaan madugtiyey ii amaan heestaan dadkan waa uqusay markaa dhawaatay tan ana iska lahay tii ku barbartay waay tii ana ku barbartay koo ugu horreysay waay waxa ya heestaana hees oo oo sax eh ma ahayn oo juusta eh ma ahayn ha
farqiga heesaha kuwada ugu caansan waxaa ka mid ah heesta la yidhahdo cuumaadi Ah.
waa hees jacayl waa hees eh, dabcan saamayn bay lahayd waxaana la ii sheegaba in markaad qaadato dhibaatameyadii si kale dadku u turjumeen cuntada heestan say ahayd heestaas coomaadiya baa layidhaahdaa coomaadi waxaa laeereedeeda iskale maxamed aadan aabi oo fortembo general for loo yaqaano fortembo of halkaruko ka mid ahaa asagaa sameeyey laxanka anaa sameeyey anigoo anigoo caruuroo cimrigaygu toban jira oo kayn cagaarliyo geeli daajo caymaha oon cuduri ihelinoo caafimaad ku seexdo oo cududhaygu iyo muruqu ii cudoon yihiin ayaa goor caweysana anigoo caraabo ah cilcilowna ay tahay cidla la iga yeeray markaasaan cajabayo kama aanan cararine caadilkii iyo uumiyo bisinkaan cuskaday markii aan cabbaar sugay cirka waxaa ka soo degay coomaadii baasoy oogadu caddaan tahay markaasuu cartamayo ciira isku qariyo huwaya cardhaqaaq iiriyo way i caga jugleeye markaasaa tin iya cirib annalay dhax cararo ciidan an ubaaqado qoy talla igu caddaate hadal baan u curiyo baaraam waxaan idhi ciyowgiyo taaraam caaraha shaabaylkiyo macasar weerar baa tahay wuxuu yidhi coliya guluf aan cabsanayn weligii iyo anugu caashiq baan ahay wuu yidhi markii- inkastoo aad ii sheegtay heestan bilaheeda lagu dhiibay Ha.
oo uu ahaa ninkii forateema Ha.
haddana adigu wax oga makilaysa haa ujeedkeeda ma ogey ujeedkeeda waan ogaa yacni anaaba dhahaabi yacni caashiqa waa waa hadlaa caashiqa waa hadlaa si u hadlaa sadaaqa intii hadlo aa loo jawaabi karaa intii kan u jawaabin isna waa la caashi su-aal kale la weydi karaa markaasaa la sameeyey dadka aad baad mahadsan tahay bal heestan ayaa raba in dhegeystayaasha aan la wadaago Wa- waa mid ka mid a heesaha saameynta weyn ku leh faarax siduu faarax siduu ii sheegay faarax heestan baa la ciyaari karaa dhegeystayaasha anigoo caruuro cimrigaygu toban jira oo kayn cagaardhiyo geyladaay jacaymaha on cuduri helino caafimaad ku seexdo oo cududu qaybiyo muruqu ii cudoo yahay ayaa goorcabaysina anigoo caraawa cilcilowne ay tahay cidla la iigaye markaasaan cajabayo kama aanan cararini caadilkii ii uumiyo bisinkan cuskaday markii aan cabaar sugay cirka waxaa ka soo degay markii ahan cabaar sugay cirka waxaa ka soo degay xoomahaadi baaso oy ogadu caddaan tahay markaasuu cartamayo ciira isku qariyo hoyha markaasuu cartamayo ciira isku qariyo hoyha cardhaqaaq fiiriyo hoy ii cayga jugle ساكن يا عرب أنا ليدح عرارو عيدا أن أباحدو هويت اللئيب هذا الباحان عري وحان إليه عيوبي هذا الباحان عري وحان إليه عيوبي عراخي شبيلكي يوم عصر وير أرباتهي وحو يري عليا قلوب عبسنين وليبي وأنا قحي شغفانهي وحانري علمكم اللي عرضا حد كنوشيو هالكاد عرب كليديو بل عزا ايشي وحو
qaybihiisa meel waxaan soo waranay barnaamijkan aqoonsiga kuhaya cawska washington ee v o a heesta la yidhaahdo berihii jana waa mid ka mid a heesaha
مريحي جنات مريحي جنات وقت أسمي مدو وولد حدا ميدي مريحي جنات مريحي جنات مريحي مريحي جنات مثل كودا تكيك عم مارمي لحظة سديد أسمي عليك مكة سديد سنة جري
farqsiidow aad baad umahadsantaa markale heesta la yidhaahdo laga wejida Ah.
laga sheegmata hees wadani ah آه ودني ولا مديلة وحا سمي ودني وحا سمي محمد آدم عابد فورتين وأيو سمي أيا سمي أو ما دمر كو سمي كبعدي وسمي marka hees wadani bay ahayd هاي ودني أي تها ودني كل وابو حد ما يقع ودني أبو جتا لك قضاء هوس ودا دعا أينو دريكني شالا دوبدا أنا دقا دسما ويي كي كدون تو دب كديدو دعالكم مليت إريديد وحسمي عبد يوسف حسن عبد الله وحتى ماريا تياترك أه ereydeed asigaa sameeyey laxankan anaa saaray haddii uu reerku dhacadigo ceelkuna ka dheer yahay adoo of ka dhaasho dhoomaha dul saaro dheelmadaha joogte biyaha soo ma dhaxayaan dhabaha soo ma qaadaan taasi waxay ka dhigan tahay adoo dhidida mooye sahal kuma dhargeyside Maxamed, waxaa soo deg- heestaas baa dhegahayga soo gaaraysa balaa waa dhegeysanaa cabdi yuusuf xasan cabdidhuux loo yaqaano ayaa sameeyey heestan heesta markaad dhegeysato Ah, ah.
waa heesta amarinteeda leh waana tan soomaali weli maanta dhul qooshe laga leeyahay maxaa darantaa heestaan aniga naftiga aadan u jeclay dadka dadweynahan waa jecliyeen ilaa hadda wasaaraddu warfaafinta hadda dhisan markii la dhisaay guryaheeda heestana lagu dhisay jalle dhoomada anna dhagaha dhisma weeye dhibka dhuunto dhibka diido dhaxalkuma dhig saasaan ku dhisay heestana lagu heestana lagu dhisay ilaa saddex dabaq Ah.
wasaarada saafin meel ay degeysaa aad badan waa soo tafaarsiido fadhkaagu waa bad waa maaragtay maalin iyo maalin lagu soo koobi karayo heesta la yidhaahdo awoodeydaan garanay waxay ahayd dabcan hees- wadani waay wadani waay nacab ayagaan aragnay bararararadan is ilaaliyaan baranay ayaha dhulkaan fahamnay dad is aaminaa noqonay isku uursan baa noqonay isku aabba'aa noqonay allahayow dhulkayaga ammaankiisa nimueedu ka ilaali allahayow dhulkayaga abuurkiisa inin qaada ka ilaali islaam soocan baanahay ebo allahayow adiguna na taageer ilaahu yuusuf aadan allaale ayaa sameeyey
intaas ayaan ku hakinayaa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan oo uu igala qayb galay ismaaciil xuseen farjar inta aan mar kale hawada ku kulmayno nabadgelyo
عرب
adiguna nataadi ilaahu yarkayaan soconay adduunku haduuna bartay soomaali ammaanka heshay aqoon loogu soo aadayaa awoodayadaa garanay lixaan hadaa ka baxay yarkayaan soconay adduunku haduuna batay soomaali amaanka heshay aqoon loogu soo aadayaa
waa tahay heestaasi waxaa u dambeysay barnaamijkii xiisalaha caweyska washington oo inoo soo diyaarisay caashe ibraahim aadan cashucuud halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america